الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal kolley fadligii cali ayaa inoo socdoon kuba jirnay waxaana jirtay xadiis aynu xalay khaasatan dee dhowr saxaabi baa kala warinaya riwaayada sacad markaan soo haynay intaanu bilaabmin uun xadiiska abu hurayra bilaabmin dariiqa ku xigo uun ayaa meel waxaa ku sugnayd can sacd bni ibraahima qaala samictu ibraahima bna sacdin can sacdin can nabiyi salى اllahu alayhi wasalam laba kun iyo afar boqol iyo shan waa dariiqa ka horeeya macnaa axaadiida sacad dariiqa ugu dambeeyo weeye duruqda xadiidka sacad wax kale mahae markaa sacd ibnu ibraahim waa sacd ibnu ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf kaasi markaa samictu ibraahim ibna sacd baan waxaan markii idhi anaga xalay idhi baa sii falayo waa ibraahim ibn sacd ibn cabdiraxmaan ibn m ibn sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn caf ruux aynkaasna halkan ma geli kare bal waa mid aniga iga dhacdee ibraahim ibn sacadkaasi waa ibraahim ibn sacd ibn abi waqaas oo haalisa kaba midoo abi sacd kaba warinaye maaha ibraahim ibnu sacadkani makaan hayne ka horeeyey maaha oo dee awowgii ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn caf ma noqonayo ma aha kaas ama ibraahimka in cabdiraxmaan ibn cafna maba noqon karo muhimka waxa weeyaan un anaga xalay taasi iga dhaca waa ibraahim ibn sacd ibn abi waqaas weeye nin kale maaha wuxuu yihi imaamku muslim raximah اllahu tacaala xadaثana zuhayr bnu xarbin washujaac bnu makhladin jamiica can ibni culayata qaala zuhayru xadaثana ismaaciil bnu ibraahima qaala xadaثanii abu xayaana qaala xadaثanii yaziid bnu xayaana قال اndلقت أنا وxuseين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زaيد بن أرقم xadيiث yar dheer baa inoo soo socda xagga sanadka intiisa hore dee sheekha مسلم iyo sheekhoys ama labada sheekha مسلم iyo sheekoodu waa koley waa dad daahir ah abu xayaankan imika xadiidka warinayana horeynu usoo maray waa nan ثiqo oo caabido saadiso kaba mid ahaayo magaciisa la yidhaha yaxya ibnu saciid ibnu xayaan kunyadiisna waa abu xayaan itaymi yaxya ibnu saciid ibnu xayaan waa nin rijaalu sita ka mid ah hiqo oo caabido weeye oo kutubta lixdaaba uu ku sugan yahay wuxuu ka warinayaa ninkan kale yaziid ibnu xayaan oo kolley isla reer ahaayeen oo isna ataymi waana nin taabiciya isagoo kitaabka muslim iyo inoogu sugan oo isna hiqa ah qoladii zuhri iyo dabaqadiisii ama raabica yaziid ibnu xayaanka baa wuxuu yidhi qaala indalaqtu waan tegey waa taabici isagu saan yidhi ana aniga iyo xuseyn bnu sabrata wa cumaru bnu muslimin anaa labadan ninee kale israaceen oy wada socdeen labadan walow midkood su-aasha ninkii la yimi uu ahaa laakiin haddana sanadka xadiidka inooguma sugno labadooduba waxay kaba mid yihiin un dee qeybtan dee matnigii raacaysa oo xadiidka sanadkiisu wuxuu noqonayaa yaziid ibnu xayaan baa maanta ka warinaya zayd ibnu arqam saxaabigaas ama iyagu dee way la socdeen way la maqleen ee laakiin dadkii imika abu xayaan iyaga ka wariyey ee sanadka markaasaa ugu soo biirayay horta ka mid maha labadooduba waa taas tarjama ay leeyihin horta xusein ibnu sabra maan helinba waa dikrigan baa meesha soo aroortay tarjamo uu leeyahay horta weli maan helin ama cumar ibnu muslim bal nuskhooyinka riyaadka qaarkood khaasatan waa nusqadan hayse riyaad saalixiin ee baabka ikraamka aalubeytka rasuulka ilaah iyo tawqiirkiisiiya uba dhigtay waa qeybo hore kitaabka ama markaa dee kitaabka ajsaada loo qeybin jiray dalifaalixiinka lagu maalan dee ku salaysan baa juska labaad buu noqonaya jaamikaasi dee waa mujaladka keliya waxaa dhacday camr ibnu muslim horta nusqanaya waa nusqada shucayb ibn arnaudi ay taxqiijiyeen halkana cumar ibnu muslim baa taala in cumar ibnu muslim la yidhaaho oo bal matalan isaguna rijaasha lixda ah ka midi kuma jiro xaafid ibnu xajarna cumar ibnu muslim markuu dhigtay taqriib wuxuu yidhi sawaabka wuxuu ka dhigay inuu camr ibnu muslim yahay waa mid oo wuxuu yihi camri buu kuba imanaya muu tarjamay laakiin camr ibnu muslim markuu gaadhay ninkan dee rijaasha muslim kaba mida camr ibnu muslim ibnu cumaarata ibnu ukayma wuxuu ka dhigay nin saadisaa macnaa cid saxaabiya ma arag kole sheekhan mandiqadeenna ah ee alkowkab ulwahaaj lehee inuu sheekh maxamed amiin sharaxa muslim isaguna saasuu kuba fasiro waa camr ibnu muslim ibnu cumaarata ibnu ukayma lakiin taasi suurtagal waxaanay u ahayn ninkaasi nin taabiciya ma aha waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah markaa nin saxaabigii la kulmi kara maaha bal markaa waxaan leeyahay waa maxallo dadkan in hubsasho iyo dabdin bay u baahan yihiin calaa kulli xaalin inoogama mid aha sanadkii inooga mid maaha oo dee camr ibnu muslimka ay yidhaaheen camr nuskadan anigu riyaadka haysana waa sida dhacday nin dee zayd la kulmi kara marka la eego dabaqa ahaan maaha hadalkanna waa dadkan uba yimi zayd ibnu arqamo yaziid iyo in la sinaado un bay ahayd ama dabaqadiisa tii ka dambeysay uu noqdo calaa kulli xaalin bal waxaan leenahay labada nin imaka dikrigood ama aqoon iyo macrifadeed imaka ma hayo laakiin sanadkayna uguma jiraan waa dadka matiga un raacsan imaka wuxuu yihi markaa zayd ibnu arqam baa nimi oo saxaabigaa jaliilkii ansaareed falama jalasnaa ilayhi markii aan fadhiisanay isagii ayuu qaala lahu xusaynun xusayn baa ku yidhi laqad laqiita waad la kulantay yaa zaydu zaydow khayran kasiiran khayr badan baad la kulantay ra-ayta waxaad aragtay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baad aragtay waa khayrkii uu la kulmay wasamicta waxaad maqashay xadiiahu isagaa dee afkiisa ka qaaday axaadiiiisa iyo xadiidkiisina waad maqashay wagazawta macahu waad la duushay oo jihaad baad u raacdo dee waa saxaabi haba yaraadee laakiin waqtigii rasuulka ilaahi waa nin gaashaanqaad u ahaayo dee ghazawaadkii kaba qeyb galay wasallayta waad tukatay khalfahu rasuulka ilaahay dabadiisana waad ku tukatay markaa laqad laqiita waa dee waa khayrkiibuu markii hore tafsiiriyey imakana waa kan ijmaalinayso markii hore uu ijmaaliye usoo duuduuba yaa zaydu zaydow khayran kasiiran khayr badan ayaad la kulantay oo dee waa wax masalan ruux kaloo ka dambeeyey camal kastoo uu badsado iyo si kastauu khayr ulaba yimaado suxbadii rasuulka ilaahay wax dee maqaamkeedii la gaadhi kara maaho iyagii lala sinaan karo khayrkiisu haba bata ruuxa jaanibkaa lagulaba sinaan karo xadiثna noo waran ya زaydu زaydow ma samicta wixii aada maqashay min rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilah aad kaba maqashay qaala wuxu uhi ya bna akhi walaalkay inankiisiiyo dee waa ka wenyo waa nin weyn iyaguna way ka yaryaraayeen oo aad bay ugaba yaryaraayeen sambule walaalkay inankiisiiyo wallaahi baan ku dhaartee laqad kabirat sini da-daydii way weynaatay waqaduma cahdii waqtigayguna waa horeeyey wanasiitu waan iloobay bacd aladii kii barhkii kuntu aan ahaa acii mid xifdiya min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxyaalihii aan ka xafidi jiray wax ka midana dee waan iloobay oo sa jirhkiisiiyo kaleba uu u daciifay baa dee daakiradiina ay u daciifaysahay famaa xadatukum waxaan idinku warramay ee dee aan xusuusnahay imikaan idinku warramay xadiidkii rasuulkii ilaahay ah faqbaluu aqbala kaa iga aqbala wamaa laa ay wamaa laa uxadiثukum bihi dee waxaan ama iloobay aan xusuusnayn inaan idinkuba waramin weeye wamaa laa ay maa laa uxadiثukum bih falaa tukalifuuni ha igu kalifin oo dee aniga waxaa noo sheegay waxaa noo sheegay waxaan iskaba iloobay ama aanan xusuusnaynba taa ha igu kalifina wixii aan idiin sheegay iga qaato uma qaala wuxuu yihi qaama uu kacay rasuul اllaahi salى اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yowman maalin fiinaa dhexdanada dhexdayaduu ka kacay khadiiban xaariya isagoo khudbaynaya bimaa-in biyo yudcaa lagu magacaabo oo khumman khum laba idhaah macnaa waa meel balli ahayd ama biyo ahayd oy joogeen magacan baa lagu magacaabayay oo meeshan magaceed weeye waana meel maka iyo madiino uba dhaxaysa oo waxay leeyihiin juxfa waa halkan magaaladan raabiq la yidhaah dee agaheeday juxfana ahaydbe meel ku dhoweeyoon kaba dheerayn qadiiru khumin baa la odhanayeyba waa khum qadiirkiisi iyo balligiisii bal matalan haddaba halkaas anagoo joogna ayuu rasuulka ilaahay dhexdayada kaba kacay isagoo khudbaynaya waa kan yidhi bayna makata waalmadiinati faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiyey waafna calayhi u ammaanay oo ilaahay buu ku xamdiyey oo dee wixii uu mutay ee sifaat dee jamaal iyo jalaal iyo kamaalba waa ku ammaanay ilaahay oo wacado dadkii buu wacdiyey oo wuuna wacdiyo wadakara kolley tadkiirkuba waa wacdi uun waa isla mid barhkoodna markaa waxay kuwa kala farqiyaan kolkol dee kol hadday wada socdaan si waa taaba la yidhaha dee ta'siiska ka horeeya bal masalan dee ta'kiidka in ta'kiid laga dhiga iyadoo macno kale loo yeele wacdigina waa jaanibkii waci wacdigoo kale iyo bal taasoo kale iyo waa wixii dee camalka ay laba imanayaan dee ilaahay inuu ka aqbali ka ajrisiin u laban laabi adigu waa wacdigii wacdigii wixii yabohba ahaaye ballanqad dakarana min atadkiir waa min atakwiif weeye oo sida waciidkii oo la sheegay iyo iyagii oo bal waxyaalo dee ka joojiya xumaantii waxa ay ku mudanayaane ciqaab iyo cadaaba dee marka loo sheego waa takwiif iyo cabsigelinba taas laba idhaaho ee laakiin macnuhu horta waa mid keliya aan leenahay asalkan uma qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay ama bacdu waa markii uu dee wacdigii iyo tadkiirkii iyo ammaantii ilaahay kaba horeysay iyo xamdigiisii uu dhammeeyey dabadeed ayuu amaa bacdu yidhi dee waa hadalkan dambe ayuu u guuraya waana dee kolley rasuulkii ilaahay muwaadin kala duwan bay kaba dhacday waaba fasl khitaabkii daa-uud laba siiyey barhkood kuma fasireen oo dee saas ayaa ugu horeeyey oo daa-uud baa horeeyey iyo curabi aduu dee dad bay magmagacaabaanin laakiin rasuulka ilaahay waa ka in badan isticmaali jira bal bukhaari markaa kitaabu salaad mar awaabta jumucada ayuu tarjamo u dhigtaa deet axaadiisa xoogaa iyo soo arooriyaayo amaa bacdu yani baabkaaba shaahid u ahaanin laakiin amaa bacdu ay kuma sugan tahay buu meel ku soo arooriyaa kolley kitaabu salaad ka mid ama baabta jumucada markaasuu yihi alaa ayuha nnaasu dadow fa inamaa ana basharun anigu bashar baan ahay manaa ma ihi malag ma ihi dee cumrigiisu dee walow isbanihayo yeelanayo taas ah ee bashar baan ahay waxaa basharka kuba yimaade ee dee dhimashoina way iguba imanayaanoo yuushiku waxa dhow an yaatiya inuu yimaado rasuulu rabbi rabbigay rasuulkiisii wii soo diraya oo malagii mowtku inuu yimaado oo faujiiba markaan ajiibo oon sidaa kuba wafaado waana aniguna dee waana kolley dee arrimihiisi tawdiiciisii bay tani kaba mid tahay wa ana anigu taarikun waan tegayaa fiikum dhexdiina waxaan kaga tegayaa saqalayni laba shay oo aada iyo aada u waaweyn ayaan kaga tegayaa oo culculus kolley waxaa saqalayn loogu magacaabay buu sheekhu culimada inooga soo naqanlayaa labadooda waan arki doonaaye dee waa weynidooda iyo sha'nigooda weyn ama camalfalka laguba camalfalo iyo ilaalinta ayaan sahlanayn boo culus haddaba in kolley shay kastoo nafiisana bal marka la eego muxaafadadiisoo kolkol malaa culays kuma jiro saqal way kuba magacaabayeen carabiya haddaba kaasaan idkagaba tegaya awaluhumaa labada ka hore kitaabullaahi kitaabkii ilaahay weeye fiihi waxaa ku sugan alhuda hanuun iyo wanuuru nuur baa kuba sugan fakhuduu qaata oo qabsada bikitaabillahi kitaabka ilaahay wastamsikuu bihi ku dhega weeyaanoo ujeeddadu ku camal fala kitaabkii wixii kuba sugnaa hadduu yahay dee ictiqaad iyo hadduu acmaashi kale yahay iyo wixii awaamirtiisi iyo nawaahidiisiiba ku camalfala ku dhaqma qabsadoo kuba dhega kolley faxasa waa booriyey calaa kitaabi illaahi kitaabkii ilaahay waraqaba fiihi dadkiibuu bal qabsashadiisii iyo ku camalfalkiisii arrintaas buu aada u tarqiibiyey oo uu kuba dhiiriyey weeyaan jeclaysiiyeena jaanibkaas kitaabkii ilaahayna sunnihii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh arrinkan ah boorintanuu rasuulka ilaahay ku booriyey kitaabka ilaahiy inay qabsadaan sunii rasuulka ilaahayna qeyb buu kaba mid noqonayaayo dee waa qeyb waxyii kaba mida kitaabkii baana ay kuba sugan tahay rasuulka ilaahay in la adeeco kitaabkii bay kuba sugan tahay wixii uu laba yimi wamaa ataakum rasuulu fakhuduuh wixii rasuulka ilaahay la yimi in la qaato kitaabkii bay kuba sugan tahay kitaabkii buu sunnihiisu ay bayaan u tahay kuba sugan tahay in dee waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim oo sharax iyo bayaan bay uba tahay oo bal dee haddaan sunnuhu aanay jirin jawaanib kala duwan oo qur-aankii kaga mid iyo acmaalaha qaarkood oo ijmaalun qur'aankii uguba sugan lagumama camal fali kareen oo haddii la yidhaha imaka qur'aanun baan qabsanaa sunihii rasuulka ilahi baan kaba tegayna qur'aankiina laguma camal falayo salaadii lama tukanayo salaadii dee sunihii baa inoo bayaamisay oo kale sekadii waa saas oo kale xajkii waa umuurihii inay awaaمir guudi iyo khduud carido guudi baa kuba sugan lakiin tafsiilku waa sunihii baa شharxdayba bal mثalا taasba weeye marka xadiidka walow dee ay soo arortay axaadiiث yaanay halkan inooguba sugnaanin rasuulka ilaahay dee kitaabka iyo sunihiisa ku wada dardaarmay in lagu camal falo lagu dhaqmo kaleo taasi lakiin aan dee صaxiixa mslim iyo ama xadiidkan iyo duruqdiisii aan inooguba sugnayn waxaan leenahay sunihii maanta halkan kuwa dee kala saaray way jiraan oo axaadiid jaanibkaa kuba timiye laakiin imika halkan suniina kitaabkiibu kaba midiu kuba jiraa waayo waaba dariiqii looguba camalfalaye bayaanka iyo tafsiilka uba ahaaba weeye uma qaala wuxuu yihi waa khasladii ama saqalkii labaad kii labaad waa ahlu beyti iyo ahlu beytkayga dadkan qoyskayga ah udakirukum اllaha ilaah baan idinku xusuusinayaa fii ahli beyti oo ujeedadu dee waxaan aniga idin dardaarmaya oo dee aan waxa weeye anigoo dee ilaahay idinkuba xusuusinaya in ahlu beytkayga ixtiraamkooda iyo maamuuskooda iyo dhowritaankoodi iyo taas xaqoodii oo laba ilaaliyo taas buu yihi weliba uu ku celiyo wuxuu hi udakirukum اllaha fii ahli beyti udakirukum اllah fii ahli beyti oo takraarka halkani waa adkeyn uu jaanibkaa kuba adkaynayo arinku waa iyagii dee ixtiraamkoodii iyo ikraamkoodii iyo xaqoodii oo la garto oo lana dhowro oo laba ilaaliyo iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh qoyskiibi siyaabay yidhaaheen ayay yihiin besi oo abubakar lahaa dee isaga ahlu beytkiisa moxamed waxaad kuba dhowrtaan oo ku xafidaan oo ku ilaasaan ku maamusan fii ahli beyti oo dee isaga iyaga ikraamkoodii waa rasuulka ilaahi ikraamkii intaas wey xadiidka rasuulka ilaahi kaas buu ahaa waana kaa uuba dardaarmay marka uu halkaa joogay waana waqtigaa rasuulka ilaahi kolley wafaadkiisna dhowaa faqaala lahu xusaynun zayd ibnu arqam baa wuxuu ku yihi xuseyn oo markii horeba su-aalaasha laba yimi waman ahlu beytihi yaa zaydo ahlu beytkiisu yay yihiin zaydow alaysa nisaauhu min ahli beytihi dumarkiisu miyaanay ahlu beytkiisa ka mid ahayn oo dee iyaguba ina ikraam iyo waa ka aan dabadiba la guursanahayn oo bal matalan taas ummahaat lmu'miniinna waa yihiin waana qoyskiisii dadkii deganaaye dee ba kaba mid ahaa aalkiisiiba ama ehelkiisii jaanibkaase dumarkiisu miyaanay kaba midayn ahlu beytkiisa qaala wuxu uhi nisaau min ahli beyti dumarkiisu dee ahlu beytkiisan iyaga waxa weeye laysfaray laysku adkeeyey in la ixtiraamo oo la maamuuso oo la xurmeeyo oo taas la xaqooda la ilaaliyo ka mid weeye oo bal dee inay aayaadkii ay kuba soo aroortay dee ahlu beytku dee waxa weeyaan ee suuratu axzaab oo kale waa dumarka iyo qisadooday socotay oo markaa si dumarkii loolaba hadlayey loola khidaabayey ayaa ilaahay subxaana watacaala yihi dee matalan lafdigan ama cibaaradan dee ahlalbeyt ilaahay wuxuu doonayaa inuu idin dahiro oo kale iyo waa khidaabkoodii umuurahoodii bay laba socotay haddaba dumarku ahlubeytkiisii ka mid weeye laakiin muxuu leeyahy walakin ahlu beyti ahlu beytkiisu oo marka la eego buu leeyahay xagga inay dee in qoyskiisii ka mid ahaayeen inuu isagu nafaqaynayay inay xaqaa weyn leeyihiinoo waa kaa iyaga aan dee la cidbo guursan karayn rasuulka ilaahay dabadii dadkii oo dhanna hooyooyin ay uba yihiin jaanibka ahlubeytkiisa ka mid weeye ixtiraamkood iyo ikraamkood iyo taasna waa la amray laakiin wuxuu leeyahay markaynu qoyska iyo caa'iladii iyo la eego casabadii ahlubeytku wuxuu noqonayaa kuwanoo walaakin ahlubeyti ahlubeytkiisu man xurima waa ciddii laga xarimay laga qadiyey oo macnaa laga xarimay asadaqata sadaqa bacdahu bacdi loo diidee laga manciyo sadaqada macnaha inay zake iyo ay qaataan la siiyo ay qaataan waa dabadii ciddii loo diiday weeye laga manciyey qaala wuxu uhi waman hum yay yihiin kuwaasi qaala hum alu caliyin wa alu caqiilin wa alu jacfarin wa alu cabaasin qolooyinkaa weeye kolley dee qoladii kale reer bani haashimna iyaguna way soo gelayaan waxoodii dee muslim ka ahaayeen qaala wuxuu yihi markaa xusein baa odhanaya kullu haa ulaahi kuwaa dhammaantood xurimo sadaqata sadaqada miyaa laga manciyey oo laga qadiyey oo ujeeddadu zakadii uma kuwaas miyaa laga man xarimay inay qaataanba kuwaa dhammaantood qaala wuxuu nacam ha bal xadiidku laba saddex dariiq buu leeyaha waan sii raacinaynaa si aan ee macnuhu waa yar cadiye meelaa qaarkoodun oo in yar wax ka yar bedelan aan arki doono aynu waxa weeyaan u jamcino un وxdثna محamed بن bkr بن الرyاn qال xadثna xasan yعnي بn إbrahim عan سacيid بn masروq عan يزيid بn xayaan عan زayd بn arqm oo marka abu xayaan iyabaa sanadkii ka baxay سacيid بn masروq baa halkiisii yimi kolley سacيid بn masروqna dee waxaan filayaa inaanu inagaba qarsoonayn waa imaamkii weynaaye سfyaan الthawri aabihii weeye oo dee isna rijaal sitaba kaba mida hiqa kitaabkana marar kala duwan aynu kuba soo aragnay عن يزيد بن حyان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم وsاq waa kaxeeyey o الxadيiث xadيiثkii marka la eego سacيid بن masروq بنaحوihi waa xadيiثkan waxa weeyaan aynu kaba soo baxnay uu kaba warinayey marka la eego uu kaba warinayey يزيد بن حyاn أbو حyاn mid laba mida oo بمعنى xadيiثi زhayri maantana شheekha mسلم waa محamed بن bكاr oo laba arrimood buu wada wadaayo xadiidkani xadiidkii zuhayr ayuu isagu naxwigiisa yahay saciid ibnu masruuqna riwaayadiisan can yaziid ibnu xayaanna waxay laba mid tahay ama naxwigeed ay tahay un riwaayadii abu xayaan yaziid uu kaba wariyey bal sanadkan markaluu soo yar celin doonaa xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna moxamed bnu fudayl xa waxadaثna isxaaq bnu ibrahim qaala akhbarana jariir kilaahuma can abi xayaana imika abiaxayaankii hore ay noo soo noqday jariir ibn cabdilxamiid iyo maxamed ibnu fudaylba abuxayaan bay kaba warinayaan bihada isnaadna waa isnaadkiisii can yaziid ibna xayaan can zayd ibna arqam naxwi xadiidi ismaaciila xadiidkii ismaaciil ibna curaya abuxayaan kaba wariyey mid laba mida ayay labadana kaba wariyeen abuxayaan wazaada fii xadiidi jariirin laakiin jariir marka la eego maha maxamed ibnu fudayl jariir xadiidkiisa wuxuu siyaadiyey kitaabullaahi oo kala midkood waa kitaabka ilaahayo fiihi lhudaa waannuuru intaasi markii horeba way noogu sugnayd riwaayada ismaaciil laakiin muxuu siyaadiyey man istamsaka bihi ruuxa qabsadaa wa akhada bihi waa isla macnee kaana cala alhudaa hanuun buu korkii ku sugnaanaya waa ruuxaa hanuunay ee dariiqii toosnaa maray waman akhda'ahu ruuxa gafee qabsan waaye ka baydhay isaga hadyigiisiina dalla uu lumaya waa inta jariir ibn cabdilxamiid riwaayadiisa waa xadiidkii marfuuca haddee zayd rasuulka ilaahay noogaba warinaya xadaثna moxamed ibn bakar ibn الrayaani qaala xadaثna xasaanu yعni bna ibrahim can saciidi wahuwa bn masruuqi can yaziid bni xayaana can zayd bn arqam bal sanadkan waa markii dariiqi ugu horeysa mutaabacaadka ama waa dariiqii un moxamed ibn bakar ibn الrayaan xasaan سعيد بن مسروق يزيد بن حyان زaيد بن أرقم waana markaa hadal hore in yar bu markaa mt inoomu soo dhamayne وsاq الxadيiث بنaحوi iyo بنaحوi xadيiث الزhayr buu yihi imikana waa ka dhamaynaya sanadka waxaa yari ee bedelanaan arki karnaa markii hore muxuu yihi xadaثna xasan yaعni بن إbrahيm imikana wuu yihi can saciidi can saciid ibni masruuq baa markii hore inoo taalayay halkana wahuwa bnu masruuqin buu yihi oo saciidkan laba socon laakiin sanadkii wax farqiga uga dhexeeyo on idhaahno dee tan bay riwaayadiisa fulaan ay tahay ima muuqato waaba sanadkii hore un waana sheekiisii hore iyo intii ku xigtay iyo sidiinbuu kuba warinayaa markaa ma garan sababta maalan markaa hore intaa u horeysiiye iyo ama labadan ay ku kala bedelaanayaan walow imika halkan matn ziyaadaa uu inoo soo dhigan doono weliba kii hore aan laba mid ahayn waayo riwaayadii hore wuxu uhi wasaaq alxadiida binaxwi bimacnaa xadiidi zuhayr inaan wax ziyaadaa lahayn ama waxay ku kala duwan yihin alfaado uun mooye macna ay ku kala baydhayaan aanu jirin baynu cibaarada kaba fahmnay halkan wax ay ku kala bedelan yihiin ayaa jiraya oo kala duwan iyo in ziyaadaa jiraysa laakiin dee shaksi soo kordhay baaban jirin shaksi soo kordhay ayaaban jirin haddaa la odhan laba waqtiyabu ka kala maqlay laakiin wax soo kordhay imaka dee ma muuqato wuxuu yihi can zayd bni arqama qaala dakhalnaa calayh yaziid ibnu xayaan baa odhanaya qaaladan yaziid baa yidhi waxaanu u soo galnay zayd faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi dee ciddii ku tidhi hadalka tawalidayna riwaayada ismaaciil ibnu ibraahim waataynu soo marro xuseyn buu ahaa laqad ra'ayta khayran khayr baad aragtay waa kanoo laqad saaxabta waa kan khayrkiia laqad saaxabta rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam وصليت خلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان maanta saciid ibnu masruuq xadiidkii waa kaxeeyey xadiidkii abu xayaan ee ismaaciil ibnu ibraahimna markii hore warinayay mid laba mida ama qorooyinkan kaleba kii wax la mida ayuu waday kayra annahu qaala wuxuu yihi isagu riwaayadiisan markay noqoto saciid ibnu masruuq yaziid kaba warinayo rasuulkii ilaahayna weeye hadalkiisiiyo xadiidkii marfuucaaya alaa hooyay wa inii taarikum fiikum saqalayni dhexdiina waxaan kaga tegayaa laba shay oo aada u khatiira aada u waaweyn oo aada u muhiim ah axaduhumaa midkood kitaab ullaahi caza wajala weye huwa xablullaahi waa xadhiggii ilaahay man itabacahu ruuxa raaca kaana cala alhudaa hanuunbuu korkiisa ku sugnaanaya waman tarakahu ruuxa ka tagaana kaana calaa dalaalatin hallow buu isagu korkii kuba sugnaanoo uu lumaya wa fii xadiidkan iyo dariiqa saciid ibnu masruuq can yaziid ibnu xayaan waxa kuba sugnaydna waa markii dambe uu xadiidkii dhameeyey su-aashoodii ay weydiinayeen dee xusein baana weydiiyey saynu riwaayadii ismaaciil kuba soo marree faqulnaa man ahlu beyti ahlu beytkiisu waa ayo nisaa-u haweenkiisa miyaa qaala wuxuu uhi la eeg tii hore nisaa-u min ahli beyti walaakin walow isdiraagu laba yimi halkan waa halkan leenay waxbaa u yar dhexeeya may buu ihi markaasaa muxuu taa ku celeeyey waymulaahi waa dhaar aynu hore usoo maray oo dee laguba dhaaran jiray ilaah baan ku dhaartay ina almar'ata haweenaydu takuunu waxay ahaanaysaa maca rajuli nin oo nin bay la joogaysaa qabaya alcasra min adahri alcasru deena waa zamanku alcasr ina alinsaana fii khusrin iyo adahr waa isla macne laakiin kol haddii dee mintii tabciidkaydna ay gashay maxaan odhana waa alcasr waa alqicata ama waqti min adahri zamanka kaba mid ah waa in waktiga kaba midaan markaa odhanayo zamanka ujeedadu sanado badan ba ha la joogtay mudday la joogaysaa uma yualliquhaa uu furayaa haweenaydii markaana ehelkiisii bay ka mid noqon may e fatarjicu ilaa abiha wa qowmiha markaa isagii shaqa iskuma yeelanayaane way kala soconayaan oo tolkeed iyo aabbaheed bay dib ugu laabmaysaa marka saa daraaddeed de kol hadday tahay ahlu beytkiisii loo jeeday iyadoo ka mid maaha buu leeyahay haweenaydiiyo ama dumarkii oo ahlu beyti ahlu beytkiisa halkani asluhu waa dadkii asalkiisa oo dadka uu kaba tafiirmayba iyo wa casabatuhu qaraabadiisan iyo casabadiisan aladiina kuwaasoo xurimuu sadaqata bacdahu laga manciyey ee loo diiday zake inay qaataan isaga dabadii kuwaas baa ahlu beytka loo jeedo ee rasuulka ilaahay ku dardaarmayey uu leeyahay xaqooda iyo xurmadooda ilaaliyo maamuusoo karaameeya taas bay noqonaysaa bal imaka xadiid kolley macnihiisu aada buu inoogu yar cad yahay ahlu beytka rasuulka ilaahayna kolley shaaficiyada agtooda oo kale ama ideecida shaaficiya waa banu hashim iyo banulmualib kolleyna waa ti aynu soo maray bal reer banu hashim garanaya banulmualibna inay iyagu ay ka mid ahaayeen dadka dee qeybtan ama ku lahaa fay-ana wax kuba lahaa ama khumuska khumuska dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dawi lqurba ay lahaayeen inay la wadaagsadeen taasoo hore inuu jihaad uguba soo maray waasan aimada qaarkood banu hashim bay kuba koobaan barhkood baa quraysh kaba dhigay laakiin quraysh waxaanay uba noqon ahayn leeyihin xadiidkanba waa kan dumarkii rasuulka ilaahayo qeyb dhamme ay qurashiyaad ayd kaba saaray inay ahlubeytkii yihiin saxaabigani bal wax weeyaan markay noqoto baabkaa la joogo dee ama ayna zake noqoto ama khaniime iyo baabkaa la joogo kolley banu hashim iyo banulmualib weeye horta khaasatan khaniimada iyo marka khumuskiiyo lagaba hadlayo imika laba riwaaya meeshii aynu haynaa dumarkiisu ahlubeytkiisii bay kaba mid yihiin iyo meye ka mid maaha labada riwaayadna daahirkoodu waaba walow de istidraagtaa horeba kaba dambeeye walaakin ahlu beyti oo si waxaan ahlubeyt dhan ahayn hadalkaa horeba aan kaba fahmayno ama kuwa loo jeeday ahlubeytnimada ahlubeytkiisii guud ha noqdeene laakiin kuwa loola jeeda rasuulka ilaahi kuba dardaarmayo waa kuwo kale uu kaba dhigayo dee daahirku waaba yar tanaaqud baa jira waxaana uu sheekhu leeyahay riwaayaadka aan muslim ahayn xadiid kolley waxaan filayaa inuu muslim keligii ku leeyahay kutubta lixda aba oo isaga uu kuba sugan yahay malaa dee waa wax kaba baxsan intaas waxaa macruuf ku ah buu leeyahay nisaau lesna min ahli beytihim adku bal markaa waxay isku yar jamcinayaan oy riwaayadaa hore iyo tanna isugu geynayaan taa horena ku awilayaan markay noqoto dumarkii dee waa min ahli beyti aladiina yusaakinuunahu wayaculu wa umira bixtiraami waikraamin dadkan uu isaga guriga la degan uu isagii masruufayo la amray in la xurmeeyo la maamuuso bal taas ee xuquuqdooda in la ilaaliyo dadkana kaba waaniyayuu ku dhiirinayay iyada taas kaba mid weeye oo jaanibkaa way wada gelayaan laakiin markay sadaqada noqoto sadaqada ee rasuulka ilaahay yidhiba dee ina ala muxamedin laa taxilu lana sadaqa noqoto waa qolooyinkan uu magacaabayo xaggaa kuma jirayaan oo xagga taxriimkii sadaqadiiyo jaanibka iyagu kuma jirayaan kamid maaha ee laakiin markay noqoto arrinkan ah rasuulka ilaahay dadka faraye ikraamkoodi iyo ixtiraamka iyo dee xaqoodii oo la ilaaliyo la dhowro xagga dee ehelkiisii way uga mid yihiin waanay soo gelayaane waa intan marka leego taas bal markaa taas bay labada riwaayo nooc yar isugeyna walo taa horeba ay arintu ahayd inuu qeyb kaba saarayey oo markan istidraagga uu laba yimi waa isagoo ahlubeytkan dee qeyb kuba koobaya man xurima sadaqata bacdahu taas be bal waa in arinku ama siyaalaha imika halkan sheekhu inooguma jamciyey taas wey welina xadiidkii waxay noo socdaa fadaaishii cali baan ku jirna waana xadiidkii ugu dambeeyey baabkaas wuxuu yihi markaa muslim xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالعaزيiز yعni بn abi xaazimi عan abi xaazimi عan sahl بn sacdi qaala anahu qaal wuxuu yihi markaa sahl ibnu sacad oo dee marka la eego asxaabtii rasuulka ilaahay qolooyinkii ugu geeri dambeeyey kaba mida dee waxa ka yar dambeeyeenba madiinana dee waaba isagaa barhkood ay yidhaahaan isagaa kutub kala duwan bay kuba sugan tahay saxaabadii rasuulka ilaahay nin kuba dhintay madiine isaga uguma dambeeyee bal adigu laakiin laba aan sidiisoo kale riwaayaadkaas iyo dee tan aan lahaynba ayay magacaabaan oo la odhan karo way kaba dambeeyeen oo dee aragti rasuulka ilaahay iyo bal wax lahaaba ama barhkood tamiis ay waktigaa lahaayeen bal saxaabigaas baa muxuu ihi qaala stcmila calى madinati abuxasimka hadda wax ka warinaya salaamatu bnu dinar waan garanaynaa isaga abuxasimka abu hurere ka warinaya kan iskama iskama ka qaldamayaan filaya da in badan baan taas soo aragnay kala saarayna istcmila waxaa caamil iyo waali loogaba dhigay calى madinati madina rajulu nin oo min aali marwaana marwaan aalkiisa kaba mid ahaa reer marwaan ahaabaa madax iyo waali loogaba dhigay madiina waa waqti dambe un weeye marwan haddaan eegno dee isagu waqtiyadii mucaawiye waali iyo amiir waa ka ahaa madiina marwan markay noqoto markii dee uu isaga mucaawiya dhintay inankiisii yaziidna dhintayna isagaaba dee arrintii iyadoonay beeca jirin laba wareegay sham markay noqoto dee sham iyo dhulkaa markuu la wareegay malaasano dabadeedna waaba dhintay oo inankiisii cabdilmelik oo ugu dambeynna waa tii isagu markuu ibnu zubayr ka qaalib noqday dee uu noqday amiirka mu'miniinta si guud bee laguma kulmay isaga daacadiisa markii dambena qoyskaas reer marwan ayaa hayay ilaa waxa weeye dee laga qaadayay un markii ugu dambeysay cabaasiyiintu kala wareegayeen oo dee inta kale waa dad uu dhaldhalay iyo taasun baabay ahayd cumar ibn cabdilcaziiz oo dee isna walaalkii baa dhalo isna reer marwan unbuu ahaaba isaga un baa ninkaasaa ka yar baxsanaa isaga qoyskiisa markay noqoto isagana dee adeer baabuu ahaaba haddaba in waxa weeyaan waa haddii aan isaga barhkood baa kaba dhigay laftigan aal inay ziyaado tahay ama muqxam ay tahay oo marwan uu yahay markaas marwan uu yahay taa haddii la yidhahdo isaga waayo wax tasmiye oo meel kutubta aan ku haynaa ma jirto haddii aan isaga aynaan odhanoo aalkiisa ay noqoto dee isaga dabadiiba in marka cumaru lagaba saaro wixii isaga dambeeyey dhulkaasi isagay ahayd ninkana markaa may ahayn nin amiir almuminiin iyo dee khaliifadii mu ahayne waa ninkaa waaliga kaba ahaa madiine un adugu waktigaas sahaladee waa soo gaadhay oo aad buu marwan iyo markaa xataa cabdimelik iyo meelaha dabadeey cabdimelikna waa ka dambeeyey isagu sahalay qaala wuxuu uhi fadacaa sahl bna sacdi ninkiibaa u yeedhay sahl ibnu sacd ayuu u yeedhay faamarahu waa amray an yashtima inuu caayo caliyan cali inuu caayo oo cadaawadu halkay joogtay weeye qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya abu xaazim faabaa sahl sahl baa diiday faqaala lahu wuxuu ku yihi ama id abayta haddaad diiday oo inaad cali dee cali adoo magacaabaya ad caydo aad diiday faqul waxaad tidhaahaa lacana allahu abaturaabi ilaahay ha lacnado abaturaab faqaala sahl baa wuxuu ninkii ku yihi ma kaana licaliyin cali uma sugnayn ism magac axaba ilayhi xaggiisa looga jacayl badan inuu kaba jecel yahay min abi turaab magacyadiisaba kii ugu jeclaaba weeye taas buu ihi adigu ninkii sidaasuu kuba radiyey ee kalley abaturaabna waad arki doonaa waa arrin fadiilo iyo manqababa ay uguba sugan tahay saasuu uba jeclaaye laakiin muxuu qordo iyo idhaa cajaba libani umaya in jacaluu fadaa'ila maala radaa'il waa dee marka waxyaalihii dee ammaanta ahaa bay dooneen inay ceeb u bedelaan arrinkana ammaan buu isagaba u ahaa fadiilay u ahayd oo tiibay dooneen radiilo inay kaba dhigaan oo kale oo dee markaa isaga wax ka sheegayaan iyo waatay isticmaali jireen oo kale iyo markaas kale xalayna mucaawiya on kuba soo maray walow dee mucaawiya isaga inaanay lacnadan iyo taasi aanay kaba dhicin hadalkii hore xalay aynu soo aragnayna aanay sariix ku ahayn inuu amrayo sacd ibn abi waqaas inuu caayo ee uu ku yihi uun maxaa kuu diidayo weliba isaguna abaturaab buu isticmaalay in cayda maxaa kuu diidayo macnaa de waa arrin uu kaba doonayo bal inuu sababtii ogaado de markii dambena hadalkii iyo markuu tii uba sheegiyo fadaaishiisii waa aamusay oo isagii cadho u ka cadhooday iyo radin uu radiyiyo taasi may jirin oo kale dee fadligiisana sa dad asxaabtiisa maruu laba kulmay oo uu weydiiyey cali waa intii la dilay dabadeedba iyo markaas uu dee marka isaga waxyaalo taasoo de waxyaalo way jireen oo cadaawadaa dhex martay laakiin lacnadii iyo taasi iyada may jirin waa dadkii aan iyagu aan saxaabada ahayn kuwan waxaan samaynaya faqaala sahlun ba wuxu uhi ma kaana licaliyin ismun axaba ilayhi min abi turaab wain kaana waynhu shaniya kaana wuxuu ahaa cali layafraxu mid farxaba uu ku farxi jiray ileducya laqabkan waa naanayse kunye maahe waa naanayse haddii loogu yeedho waabuu ku farxi jiray faqaala lahu ninkii baa wuxuu ku yidhi akhbirnaa can qisati waa kii lahaa markii hore dee abaturaab lacnad deiyo waxay ka dhigeen bacay iyo waxaan inuu cay yahay turaab aabihii iyo cid aabihii laakiin dee arinku wuxuu ahaa waxa dee ammaan iyo fadiila ay uguba sugantahay markaasuu ba haddaba qisada sheegay markuu u sheegay inuu yihi kaasaaba ugu jeclaa magacyadiisa deetuu yihi bal qisadiisiibuu weydiiyey lima sumiya abaa turaabin maxaa loogu magacaabay abaa turaab qaala wuxuu yihi jaaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yimi beyta faadimata faadima aqalkeedii falam yajid muu helin caliya fi lbeyti gurigii buu soo siyaartay cali markaa waana waktiyo dee hawl lagu maqanye may ahayn oo waktiyadan dee duhurkii la hargale ninkastaa gurigiisa kusoo noqdo gurigii kamuu helin faqaala wuxuu uhi ayna bnu camiki in adeerkaa mehi oo dee kolley waa walow dee gees adeerba uu noqonayay faqaalat waxay tihi kaana baynii wa baynahu shayun kaana waxaa bayni aniga dhexdeed iyo baynahu shay uno faqaadabani waa ii cadhooday hadal baa yar dhex maray waxbaa de adigu de waxaa koley qoys hadiyo goor kuwa yimaada iyo dad meel wada degan isqaba fakharaja uu baxay oo falam yaqil cindii agtayda muu hargelin halkan gurigii muu hargelin kaleyna yaqil waa min alqayluula weeye qaala yaqiilu habeen dhaweyna waa tii aan soo hayne qaala yaquulu iyo qaala yaqiilu aan kala farqinaynay beydna aan soo qaadnay ama abyaad ee laqzi ahayd oo labadooda ay ku kala sugnaayeen imaka haddii yaqul aan ilaa qaafta un aan damino qowlkii bay noqon layd eeg falam yaqul muu odhan bay ahaan layd imaka qaaftaa la kasriyey iyo intaasaa macnii bedesho labadii falam yaqil macnaha muu seexan ama ma hargelin weeye gurigaygii waqtigii qayluulada faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi baa yihi liinsaanin insaan ku yihi la socday markaa undur eeg ayna huwa halku joogo bal orod soo eegeeg fajaءa waa yimi insaankii baa u yimi ama shaksigii baa yimi rasuulki ilaahi buu yimi faqaala wuxu uhi ya rasuul الlahi huwa fi lmasjidi raaqidun masjidku hurdaa masjidkuna kama dheeraynba masjidkuu hurdaa buu yihi fajaءa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi baa yimi walxaal huwa mudajicun isagoo calijiifo oo macnaa weliba uu gamaasan yahay qad saqada uu dhacay ridaa-u waa maradiisii uhuwanaa can shiqi dhinaciisi malaa dee dhinacuu markii hore gashaday masjidkuna waa ciid un gogol iyo waxba maba lahaa dhinaciisii bay maradii kaba dhacdayoo fa asaabahu waxaa asiibay turaabun waa ciiddii masjidka iyo turaabkiisii ayaa dhinaciisii asiibay fajacala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa bilaabay gudagalay yamsaxuhu canhu waa manzilo iyo manqabo weyn waana rasuulkii ilaahay tilmaamaysa maxabadiisii iyo dee bal taas uu isaga isuu u jeclaa isagoo ka masaxaya ciiddii rasuulka ilaahay baa ciiddii ka daadiyey dhinaciisii wayaquulu uu leeyahay maxay qum ama turaabi iyadna waa nooc kaloo mulaadafa iyo dee taas abaturaabow ka qum abaturaabi taas halkaasaa laqabkaastee rasuulka ilaahay baa ku magacaabay arrinkuna arrinkan makaano iyo sharaf iyo manqabo weyn ay uguma sugan tahay rasuulka ilaah oo dhinaciisii ciiddii ka masaxayo tan laho do markaas waa ayay ahaydba markaa wuxuu cayba maahay waaba ammaan waana madaxi saasoo uguma jeclaaba oo marka la eego magacyadiisa iyo mid loogu yeedho kaasoo ugu jeclayna rasuulka ilahi baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uba bixiye bal xadiid kolley dee fadli weyn oo cali waa inooguma sugan yahay saxaabadna sii dee bal matalan xaqiisa iyagoo garanaya ay u radinayeene qolooyinkaa bal matalan dee waxyaalahaas xaqiisii intay garan waayeen bal dee wax kaba sheegaya dacneeye caaye si ay uba radinayeenna way nooguma sugan tahay waana ti aan xalay soo nidhi marka la eego axaadiidta soo aroortay ee fadli iyo manqabo axad saxaabada ka midi leeyahay ee duruqdeeduna ay fiican tahay waa ta ugu badani waa axaadiista cali waxyaalaha faafiyena umuurahana kaba mid aha markii madaabirtii laga lacnaday ama wax laga sheegay ama dadkiiba la yidhi dee sanoo kale wax kaba sheega ninkii saxaabiya wax maqlayba ama dee waa faafinayey waa sheegayo fadligio taas baa deeta keentay inay aada iyo aad fadligiisaasi uba shuhrooba ama axaadiidaasi ay u badnaato iyadoo dee saxaabadan kale iyo khulafada kaleba fadligoodu uu badan yahay oo jaanibkaan ugama badnayn laakiin taas baa deeta keentay hadalkaa imaam axmed iyo nasaa-i iyo aan hore ugama soo naqlinay dee masjidkoo la seexdo fi lmasjid xataa ruuxii ahilkaa ama xaas ba lahaa xadiidka waa inooguma sugan yahay iyo واsتحباaب مuناaضفة الغضبان ومuماaزaحaته والmشي iليه لsرضاaي buu leeyay ruuxii cadhaysnaayo bal dee si debacsan iyo لطفi ku sugan yahay ba loola tacaamulo lala kaftamo xaggiisii loo socdo si loo raaligeliyo bal cadhadii loogama biyo umuurahaasna waa saa rasuulka ilaah yeedha salawaat الlahi وaسلاaم عaليه bal cali رaضي الlahu taعaaلى عanه وأرضaaه halkaas baynu baabkiisii inoogu dhamaaday ama أxaadiiثiisii axaadiid kaloo dee halkan kuma sugnayn inaynu barhkoodi iimaan iyo kuba soo marayno way jireenba bal malaa waxa inoo harsanaa xalay intii aan yar sheegay bay ahayd oo ah cibaaradan kutubta kusoo noqnoqota dadka dhexdoodana kuba faaftay inaga mandiqadeena iyo meel kaleba oo ah in marka cali la hadal qaado la yidhaaho karama allahu wajahu taas oo kale iyadoo saxaabadii kale radia allahu canhu la odrhanayo horta mid weeyaan oo dee waridwaanu min allahi akbar radia allahu canhu baa ka qaalisan oo ka qiimo weynba wejigiisii alla ha karaameeyo ilaahayba ha ka raali noqdo iyadoo ridwaanka ilaahay xataa jannadii waridwaanu min allahi akbar oo markii ilaahay ahlu janna uu laba hadluu yidhaaho ma wax in wax dee intan aan idin siiye kaba badan oo dooneysaan ma jirtaa wax maydin siyaadiya iyagii way qariibsadeen oo maxaa wax kastaad na siiseen maxaa noo dhiman bay yidhaaheen oo ilaahay baa yidhi ridwaankaygaan korkiina dejinayaa oo dibba idinkuma cadhoonayo dee ridwaanka ilaahay baa wax kasta kaba weyn haddaba marka horta waxaan leeyahay dee taas u noqotay wax u gaaro saxaabada dee walow dadka kaleba la odhan karo radia allahu canhu laakiin iyaga uba gaar noqotay taas baa horta kaba weyne laakiin cibaaradani waa cibaaro soo noqnoqota culimada qaarkood baa waxay yidhaahaan waxaan karama allahu wajahu loo yihi waa barhkood siay ku tacliiliyaan isagu lam yasud lisanamin qad waayo isagoo yar baa rasuulka ilaahay qaaday aabihii oo aan waxba haysan daraaddeed ciyaalkiisna ay badnaayeen oo la kala qaadqaaday buu isagoo cali oo yar qaaday rasuulka ilaahay qabla nubuway ahayd isagaa soo koriyo markii dee waxyigu yimina waa dadkii ugu horreeye islaamay isagoo yaroo dee gurigii rasuulku kaba mid aha weligiiba sanamuma sujuudin saas baa karama allahu wajah waa se bacdigood arrinka ku tacliliyeen laakiin ibnu kaiir baa raximah llahu tacaala kitaabkiisan tafsiirka suurat axsaab ayaa wuxuu hadal buu leeyahay uu soo qaado intii aan lahaa iyo dee oo uu yidhaaho waxaad faaftay oo badnaatay in la yidhaaho cali marka lasoo qaado calayhi الsalaam bartaa iyada gaar baan dib dhignayo waayo waxaan leeyahay meel kitaabkay kusoo socotaa hadal uu kuba soo socdaa khaasatan faatima iyo in la yidhaaho karama allahu wajahu markaas wuxuu leeyahay hadalkani horta macnihiisu saxiixba haba noqdo waa si isago ka cabiro oo ujeeddadu waxaan wax maxduur oo sharci oo kuba sugan oo la yidhaaho waxaan dee ma banaano waa tan iyo waxyaalo de haddaanay shicaar qolo aanay noqon dee bidca oo kale iyo maxduur ma jira sharcigii ahay oo macnihi waa saxiix buu leeyahay laakiin maxaa jira waxaa habboon buu leeyahay saxaabadii in la simo oo arinkii lagu sam waa cibaaradiisa ibnu kaiir tafsiirkiisa waxa weeye in saxaabadii laba simo oo bal taas waayo wuxuu leeyahy lafdigani waa laftii takriib loolaba imanayo maamuus loolaba imanayo markaa taasoo kale deetuu leeyahay markaa labada sheekh waa abubakar iyo cumar kol hadii saxaabo laga hadlayo la yidhaha labada sheekhna waa abubakar iyo cumar labada sheekh saxaabadu iyo cusmaan iyo oo dee ay khulafadii ayaa iyaguba kaga sii mudnaa buu leeyahy waa inta u yidhaaho waxaa jirta nin in lagu magacaabo safarini kolley waa nin macruuf ahaa mashhuur ahaa xanabilada aimadoodiina kaba mid ahaa kolley qarniyadii dambe kutub muhimana waa leeyahay bal kutubtiisa dee laba kitaabo aad iyo aad u muhima ayuu leeyoomidi waa kitaab cumdatulaxkaamkan kuba sharxay oo kashfu lisam laba yidhaaho ilaa toddoba mujaladiyo waa la madbuceeyey imaka oo kale sharax fiican si u sharxaan sharax aada u qayim oo kaleo wuxuu ururiyey malaha hortiina la ururiyey hulaasiyaadka musnadka imaam axmed macnaa imaam axmed kitaabkiisan ballaadhan ee musnadka axaadiida isagii rasuulka ilaahay ay u dhaxayso saddex ay u dhaxayso kuwaasba oo dee gaar loo saaray buu sharxay isagoo ku magacaabay nafahaatu sadri lmukmad laba mujaladoo buurbuuran buu kuma ayaa lagu madbuceeyey waa dabcadan haysto sharax aada u sarreeya waayo dee kol hadduu ragga hore aimadahana ka dambeeyey in badan xaafid muxajir iyo keyrkii habay ictimaadsadeen laakiin sharax aada iyo aada u heer sare ana waa kuba sharxay kaa horta hulaasiyaadka aada umaandaalacan kan kashfu lisaamka laakiin oo sharaxa cumdaha dee sanadahan damba waliba dabca aada u qayima lagu madbuceeyey laakiin waxa weeyaan nafasaadkan oo in badan daalacday waa dee sharax aada u sareeya bal waxaan leenahay safarini marka waxaa jirta nin hore isna xanaabilada ka bilaayo manduumo aadaabta iyo akhlaaqda iyo waxa uu ku nadmiyey leh uu sharxay laba mujalad buu kuba sharxay manduumada sharaxeeda ayaa wuxuu hadalkan ibnu kasiir buu soo naqliyaa hadalkiisaasoo dhan markaasaa wuxuu idhaahaa qad shaaca dalika wadaaca wamala ala duruusa walasmaac macnaa hadalkaa in karlama llahu wajahu cala la yidhaahaa waa faafay waa baahay wuxuu buuxiyey buu leeyahy adurus waa kutubtii iyo asmaacdii dhegihii oo de waa taas had iyo goor dadku ay maqlaan ee marka lasoo qaado oo kale markaasoo tacliilkan culimada qaarkood ay yidhaaheen ay yidhaaheen sanam umuu sujuudin walow dee cid kaleba la helayo abuubakar ba la yidhaaha lama soo naqlin isagoo dee waxyaalahaasa ayuu soo qaadaayo deetu leeyahy markaa de haddii jaanibkaa la eego arrinkina wax maxduuri aanay kuma sugnayn waxbaasi oo ku sugan arrinku ma jirto oo dhibaata ma jirto adiba calaqal lagama dhigayo imaka halkan wax laga uuriyo shiicanimo iyo waxyaalahaas laga uuriyo waayo dee culimo aan shiico ahayn baa tan badsaday macalimu sunan haddaan la odhan waa dee nasaakiintii bay kaba dhacday waa kitaabkan abi daawudka kuba sharxay khadaabi aad buu ugu soo celceliya adiyo goor ay ku badan tahay karama allahu wejiyo waa naasikhi bay noqon kartaa isagana way noqon kartaa bal matalan waa waxyaale bal waxaan leenahay sax saa ibnu kaiir yihi simid laba simo ayaa mudan gees kalena an waxaa leeyahay karamo allahu wajhu radia allahu canhu baa ka weyn taasaa ka aamsan oo duco ka weyn ma wejigiisa allaha karaameeya iyo ilaahay haka raalli ahaado ilahay haka raalli ahaado ayaa dee manzilo saraysa oo waridwanu min allahi akbar baan leenahay bal waxaan leenahay umuurahaasi wala dee la odhan karo talo xaggay kaga yimaadeen ma yar janib dee shiic ahaan inaga soo galaaba laakiin dee culimadii aan iyagu shaqo kuba lahaynba kutubtooday dhacday waana taas oo kale ibnu kaiirna waqtigiisii hadalkaasuu leeyahay waa tafsiirkiisa waa laabmi kartaan marka la eego safarinina waa tacliiqa hadalkaa ibnu kaiir iyo waxa uuba raaciyey iyo bal taasi way jiraan bal waxaan leenahay wax basiyo horta maxduur sharciga kuma sugna oo bal cibaarada dee calayhi الsalaam oo kale ayaa ka yar xeel dheer marka la eego iyo isticmaalkeedoo la odhan karaa maxay dee san looba yidhi taasna iyada kalaamkeena kolley imaam nawowi baa kalaam kuba leh insha allahu tacaala markaa kalaan soo naqlin doonaa kalaamkiisa oo adkaar kuba leeyahay markan faadimo insha allahu tacaala tarjamadeeda gaadhne bal arrinkaasi waa jira waana arrin faafay un mana ahun arrin dee caama un ay laba timi ee la yidhaaho dee dad ama ruux shiiciya xaggooda kaba soo gosho caama ay laba timi laakiin waxaan leenahay dee kalaamkii ahlucilmigu kaasba weeye in la simo saxaabadii oo wax lagu wada simaana way mudan tahay bal anigu san arkayana radia allahu canhu ayaa kasii heer sarayso kasii qiimo weyn karama allahu wajho laba yidhaaho cali bn abi aalib amiir اlmuminiin radia allahu tacaala canhu ardahu halkaasaan kagaba baxnay bab min fadl sacd bn abi waqaasi radia allahu canhu waa sacd bn abi waqaas fadligiisii kolley casharadii intoodii harsanayd buu fadaaishoodii inoo bilaabmaysa sacd ibn abi waqaasna xalayta ayaaban axaadiid kala duwan oo cali kuba tacalluqsanaa u inoo warinayey taasna waynu soo maray abi waqaaskana magaciisa malike baa la yidhaahaa kolley waa saxaabi reer bani zuhrah bukhaari baa markuu tarjamadiisa soo dhigta kitaab alfadaa'il ayaa markuu yidhaha waa reer bani zuhraahi wuxuu raaciya wabanuu zuhrata akhwaalu nabiyi sala allahu calay wasalam cinwaankuu isagu raacsada reer bani zuhra waa rasuulka ilaahay qooshiyo macnaa dee rasuulka ilaahay yani hooyadii laba dhalan taas oo kale laakiin isku reer bay ahayd taas baa deeta loo yidhaha waa khalkii rasuulka ilaahay ama rasuulka ilaahay abtigii laba yidhaaha ama rasuulka ilaahay lagama soo naqliyan yidhaha waaba abtigay oo kale iyo waxyaalo saasa ay barhkood inoo soo naqliyeene bal horta waa taasoo markaa rasuulka ilaahay abtirsiinta kilaab ibnu mura ayay isugu yimaadaan aada buu u dhow yahay waa kilaab ibnu mura ayaa halkaa aabihii iyo hooyadii abtirsi ay ku kulmaanba dee rasuulka ilaahi aabihii iyo hooyadii waa kilaab ibnu mura ayay ku kulmaanba zuhra ayaa ina kilaab ah bal matalan halkaasay isuguma yimaadeen waana dadkii dee islaamka u horeeyey ee u degdegay awaaishii islaamka markaa horeba abubakar markuu islaamay oo dadkii uu yeeryeerhay ayay kaba mid ahaayeen oo intoodan casharada inta kaba harhsan waxaana la yidhaha toddobiyo toban jirkiisiyabuu islaamay waana arrimihiisa waxaa kaba mida awalu man araaqa daman fii sabiili الlah wa awalu man rama saman fii sabiil lah inuu yahay nin leeb la gano fii sabiili lah iyo dhiig la daadiyo fii sabiil lah ninkii ugu horeeyey inuu yahay mashaahidii oo dhanna waa joogay de markii dambena dagaaladii ciraaq iyo kuwa kaliya futuuxaadkiina qeyb libax ayuu kaba qaatay waxaa kaloo miisadiisa kaba ama arrimihiisa kaba mida tobankii jannada loogu bishaareeyey ninkii u geeri dambeeyey wey isaga uu geeri dambeeyey shan iyo kontonkii hijirada barkood baa ka yar horeysiye ka yar dambeysiya laakiin isaga ugu dambeeyo suyuudi ba alfiyadiisan musطalaxa kuba yidhaaha sacdu bikhamsati tali khamsiina fahuwa aakhiru cashrati yaqiina buu yidhaahayo sacd waa shan iyo kontonkii hijiradu dhintay markaasaa baabka ugu dambeeya taariikhda ee uu ku khatimaba kitaabka markaasuu yidhaahaaba fahuwa aakhiru casharati yaqiina tobankii jannada loogu bishaareeyey saa ugu dambeysay kolleyna waxaynu janais kuba soo maray dee meel shisho ayuu kuba dhintay caqiiq iyo halkaasaa degta lagaga soo qaaday inay dumarkii rasuulka ilaahay caaishayabaa markaa noolaa ay amreed in masjidka lasoo geliyo oo si ay ugu tukadaan waa tii barhkood ay kalaam ka keeneen ay yidhaaheen mase dee mayd loo gelinaya ama masjidkaay lahaydba dadku miyay iloobeen ilmo baydaba rasuulka ilaahay masjidka dhexdiisa uguma tukaday si loo mariyay uguma tukadaan markii baqeec laba keenay bal saxaabigan way sacd bn abi waqaas xadaثna cabdالlahi bn maslawat bn qacnabi qaal xadaثna sulayman bn bilaali can yaxya bni saciidi waa yaxya bnu saciid اlanصaari weeye can cabdالlahi bni camir bni rabicata can caaishaةa qaalat waxay tihi caaisha ariqa waxaa soo jeeday oo hurdadu ayuu ima weyday rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm manaa sahira un weyaan waa soo jeeday macnaa hore umuu seexan daata laylatin habeen waa mararkii ugu horreysuu madiine tegey faqaala wuxuu yihi layta rajula صaalixan uu ku tabaniyey cid uu yeedhay may jiran allamuu noqdo nin صaalixan صaalixo min asxaabi asxaabteyda kaa midi yaxrusuni leylata habeenkan caawa mid ilaaliya ee kolley waa tegey yahuudi way joogeen dad markaa weliba aan nifaaqa kuwii dee ahayd oon markaama islaamin oo dee beder markuu dhacay bay nifaaqa daahirsadeene intii ka horreysay gaaladoodii ba aydoo reero kala duwan oo ansaaroo gaalo aha way jireen cadowgu waa badnaa dee waana ixtiyaadkii iyo iyadoo sidii ixtiyaadkiiyo xasmigu ku sugnaayo laba qaato muu noqda allamaan helo dee axad saalixoo ummadayda kaba mida oo asxaabteyda kaba mid oo ilaaliyo caawa qaalat waxay tidhi wasamicnaa sowta silaax waa habeenkii naftiisii ilaahay baa subxaana watacaala markiiba umniyadiisii iyo wixii uu ku tamaniyey u xaqiijiyey cid buu u keenay ilaahay waxaan maqlay un silaax ama hub sanqadhi waa markaa dee beri iyo waxaan ay iskuba dhacaan sawdkiisii ayaan maqalay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man haada waa kuma buu ihi ninkan qaala wuxuu uhi sacd bnu abi waqaasin sacd bnu abi waqaas weeye sacd baan ahay ya rasuula allahi jiئtu waan imi axrusuka waa sidii rasuulka ilaahi kuwa tamaniyey dee saalixna yuu noqday saalix isagiio manqaba uguma sugan oo dee saalix uu rasuulka ilaahay doonayay inuu habeenkaa ilaaliyo iyo bal isagii eg oo gartay rasuulka ilaahay dee waktiga inuu dhowro oo isagaa isa soo xilqaamayo iyo yimiba waa kolley waa manqaba iyo fadiilo weyn oo isaga uguma sugane wuxuu ihi sacad baana waxaan kuu imi inaan ku ilaaliyo qaalat caaishatu waxay tidhi fanaama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam xataa samictu ilaan maqlay qadiitahu khuuradiisii ilaan maqlo rasuulka ilaahay aag buu u seexday waa khuuriye bal xadiidka tay nooguma sugan dee cadowgii oo la iskaba ilaaliyo ruuxu digtoonaado oo meelihii de markay ixtiyaad iyo digtooni loo baahan yahy aan la isba dhiganin xadiidka way nooguma sugayn kolley say culimmadu yidhaahaan xadiidkana wuxuu a intaanay soo degeen wallahu yacsimuka min annaas waayo oo markii ugu horreysay madiine tegey ayaddana mar intaa ka dambeysay bay soo degtay markay soo degtay waa kii yidhi iyadoo la ilaalin jiray rasuulkii ilaahay ilaahay iska tago dadkii uu fasaxay ba haddaba intaanay ayaddu soo degin bay wallahu yacsimuka min annaas xadaثna markaa waa fadiilo weyn ba imika xadiidka inooguma sugan oo صaxaabigan leeyahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna layث وxadaثna mحamed بن رمح qaal aخbarana layث عan yaحya بn سacيidi عan cabdاللahi بn cاmir بn رabيcata أna caiشhaةa qaalat sahira waa halkii ariqa bedelkeedii oo de alarqna waa asahru waa isla mid in rajul ariq calى wsni farx macnaa araqani amruna waa isoo jeediyey wayo arrinkaasaan kaba seexan waayey marka min atari oo markaa lagaba cabiro dee facala lagaba cabiro araqani اlamru rasuulka ilaahay baa wuxuu tihi soo jeeday habeen maqdamahu madiinata waa madiine markuu yimi oo markii ugu horreysuu madiine yimi leylata habeen faqaala wuxu uhi layta rajula صaalixa min aصxaabi yaxrusuni leylata qaalat fabayna naxnu kadalika iyadoonu xaaladaas nahay oo uu rasuulka ilaahayna soo jeedo nu saa kuba suganay hadalkaasna uu yihi ayuman samicnaa maqalay khashkhashata silaaxin waa hub sanqadhi oo dee markaa iskuba dhacayo taas iyo sanqadhaa dee laga maqla xadiidada ama biraha dee silaax faqaala wuxu uhi man haadaa waa kuma kaas waa kuma kani qaala wuxu uhi sacd bnu abi waqaasin wey faqaala lahu rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam maa jaa bika maxaa ku keenay waqtigan qaala wuxu uhi waqaca fii nafsi naftayda waxa ku dhacay khawfun cabsi calىa rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi baan u cabsaday fajiئtu waan imi axrusuhu xaal an ilaalinayo fadacaa lahu rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa u duceeyo uma naama uu seexday wa fii riwaayaةi bni ramxin faqulnaa man hada halkaa riwaayada hore ay tay faqaala man hada waana isla mid waxa weya kole ruuxun baa yihi rasuulka ilahi baa seexday salawaat اllahi wasalaamu calayh xadaثna mحamed بن المسنى qال xadaثna cabdالوهaabi qال samictu yaحya بna سacيidi yquل samictu cabdاللahi بna caamir بn رabيcata yquل qaalat caaئشhaةu ariqa rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم data laylat bmثli xadiiثi sulaymaana bni biraalin xadiidkii sulaymaan yaxye kaba wariyey mid laba mida ayuu cabdالوahaabna yaxye kaba wariyey kolleyna waa xadiidka fadiilada weyn inooguba sugan yahay صaxaabiguna kolley fadligiisu badanya gees kalena mujaabu dacw ahaa oo rasuulka ilaahay baa uu ka dalbaday inuu ilaahay dacwadiisa mid la aqbalo kaba dhigo waa ugu duceeyo dee dacwadiisu aanay dhulka u dhicin ayaabuu ahaayo kolley waqaa'ico kala duwan oo ducadiisa kuma tacalluqsan ayaa kaga mid ahaa waxaa kaga mid ahayd iyadoo maalin nin dee cali iyo saxaabada iyo raggaa zube ayuu wax kaba sheegayay markaasuu la haduu ihi war iska daa dadkaasoo ka aamuso markaasuu ka joogso waayu ihi haddaad dee day weydo wabanku habaariu yidho waxaabu iskaba dhigayaa taasoo dee isagiina tiibu ku adkaystay ilaah uhiin un buu yidho hal ordayso un baa tiimi meel ay ka tiimi mooye ordayso uno ninkii un bay ku tumatay dee fadhiista halkiibu kuma dhintay oo ninka naftiisii ducada naftiisii waxa wey adigu kalley ducadiiste kalley xadiidkii kale aynu kusoo marray salaadna waa jirtay ninkii markii uu kuufa dee madaxda kaba ahaa isagoo dee taas ahaa yidhiba in cadli naguma xukumo oo salaada ma adu waxyaalo saas iyo saa yidhi oo ma raaca jihaadkii iyo deeta uu habaaray habaarkiisna markii dambe u odhan jiray isagoo gaboobay oo meelahaas waxay asiibtay ducadii dacwadii sacad ba ay asiibtay kolley waati aan kitaab salaadna kuba soo maray jaanibka xagga salaadaha iyo sida loo tukanayo markaa xadiid kuba soo arooreen xadaثna maنصuر بn abi mزaximi qaal xadaثna ibrahim yعni bn sacdi can abihi abihi sacd bn ibrahim can cabdالlahi bn shadaadi qaala samictu calya cabdالlahi bn shadaad baa wuxuu ihi cali baan maqlay yaqulu xaaluu ku qowlayo ma jamaca isuma geyn oo rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam abaweyh labadiisa aabo liaxadi axad waa taftiye ahaan axad uu ku yihi intuu aabihii hooyadii israaciyey fidaka abi wa umi aag waa isagoo xaaladiisan iyo waxan iyo wuxuu qabanayo jeclaystay fidaaka abi wa umi oo labadii aabihii hooyadii isu geeyey may jirin oo hayra sacd bni malikin aan ahayn sacd bni abi waqaas aan ahayn fainahu jacala lahu jacala yaquulu lahu rasuulka ilaahay baa wuxuu gudagalay inuu ku yidhaaho yowma uxudin irmi fidaaka abi wa ummi kolley nin raamiyuu ahaa maalintaasna ramyi aad u badan iyo leebo badan buu ganay oo kale wanata aan leenahay maalintan mayana way ka horreysay awalu maraba bisami fii sabiili llaahina weeye oo waa fadaaishiisii bay taasi kaba mid tahay rasuulka ilaahay baa lahaa irmi fidaaka abi wa ummi abaha iyo hooyaday baa fidahaaga ah wixii adiga ku hella iyaga haba heleen oo lagaagaba halagugu furtame leebka gan oo nimankan acdaada kuba gan taasuu kuba lahaa abihi hooyadii markaa dee kolley waynu cali waa ciddii uu kaba uga ee uu kaba warhelay weeye zubayrna waa inoo dambeeya haddii alla yidhaaho nafyigan cali wuxuu kuba xambaaran yahay uun ama arrintani ee waa xagga cilmigiisa iyo ogaadigiisa oo muu ogo isaga kama warhayn mana ogeyn axad aan sacad ahayn oo rasuulka ilaahay abihi hooyadiisa ugeeya bal zubayrna waa inoo dambeeyaabe lakiin waa fadli weyn oo adigu uu leeyahay saxaabigan jariirkii weeye taftiyatu bilaabaweyna jawaaskeedna xadiidka way nooguba sugan tahaybe waxaana adigu tilmaamaya un kalaamka dee marka la yidhaha fidaka abi ama fidaka abi wa ummi waa manzilada uu ruuxani leeyahay iyo siuu u jeceliyey isagoo ogeysiinaya iyo camalkiisan iyo waxa uu laba yimi raallinimada uu kaba raaliya taasun bay tilmaamaysaa xdثna محamed بن mصنف بن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة x وxadثna aبوبكر بن أbي شhaybة qال xadثna وkiع x وxadثna أbو كرayb وإسحاq الحنضلي عن محamed بن بشhر عن مscr x وxadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyان عن مscr kulهm عن سعد بن إبراhيم inta oo dhamiba waxay kaba wariyeen سعد بن أbي إبراhيم iscar laba goor buu inoogu soo noqdee marka hore dee wakiicna waa ka horeeyey shucbana waa ka sii horeeyey waa qolooyinkaasuu sheegaya sacd ibn ibraahim can cabdillahi bni shadaad can caliyin can inabiyi salى اllahu عalيه waslm bimilihi xadiidkan mid laba mid ah xadثna cبdاللh بن مسلمة بن قعنب qال xadثna سلyمان yعن بن بلال عن yaحyى وبن سعيidi عن سعيidi عن سacد بن أbي وqاaص qاaل لqad جaمca lii rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم abaweyhi ywma أxudi oo sacd بn abi waqaas baa yihi waa kaa caliba inoo soo sheegay e rasuulkii ilaahay wuxuu isugu keygeeyey ama jamciyey oo aniga ii jamciyey labadiisii aabbo waa taftiye ahaan maalintii uxud oo wuxuu yihi fidaka abi wa umi xadثna qtaybaة بن سacيidi وبn ربح can الlayث بn sacdi xa وxadثna بن المسنى qال xadثna cabdالوهاabi kilاahma عan yaحya بn سacيidi بhada الإsناadi waa isnaadka imakaan kaba soo baxnay kolley asbaabihiina balxad dariiq kalena waa inoo dambeeya wabakan oo muxuu yihi xadثna mحamed بn cabadi qal xadثna xatim yعni بn ismaaعiil can bukayr bni mismaarin xalayna waynu soo aragnay bukayr bn mismaar casharkii ama halkii fadliga cali buu inooguba jiray in isagoo dee san oo kale qoyska kaba warnay waa nin reer beni zuhra waxa la arkaa mawaalidoodii inuu yahay nin kalaa jiro aynu hore kitaabka ugu soo marnay walaalayiinoo muhaajir ibnu mismaar la yidhaaho ninkan bukayr ibnu mismaar la yidhaho kolley xadiidkan imakaan hayno oo isna istishaaduuna waa shaahid axaadiidaa hore iyo duruqdaa hore iyo xadiidkaa xalaytoo isaguna istishaadba ahaa labadaasuu kitaabkeennan muslim ku leeyahay xaafidna wuxuu kaba cabiraa inuu yahay saduuq raabico kaba mid ah ee bal adigu waxaan leenahay labada xadiid buu muslim kuba leeyahay ka fadaa'il cali aan kuba soo maray oo sacad lagaba warinayay iyo kan imika maanta isaga lagaba warinaya fadiiladiisa kuba tacalluqsan labadoodna waa istishaad ama shaahid ahaan weeye tii uu laba yimo muslim uu ku warinaya ama dariiqan wax kale kuma laha kitaabka can abihi ana nabiya salى اllahu عalيه waslm jamaca lahu abaweyhi yowma uxudin qaala wuxuu yihi waa sababtiya kaana wuxuu a rajulu nin oo min almushrikiina mushrikiinta kaba midi qad axraqa mid gubay almuslimiina muslimiinta macnaa waa nin dee dhib badan buu gaadhsiiyey oo dad oo kale wuxuu sameeyo ayuu kuba sameeyey muslimiinta waa dee leebkiisii iyo markay noqoto iyo dagaalka siduu dagaalamayo dhib badan iyo dhaawac badan ama wax adag baa ka soo gaadhay xaggiis dadkii muslimiinta ahaa waana la arkaa ninka iyo wuxuu samaynayo faqaala lahu nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi irmi gan oo leebkaaga ku gan nin raamiyana uu ahaa fidaka abi wa umi qaala sacad baa wuxuu yihi fanazactu lahu waxaan ku gamay nascigu waa jiiditaanka dee qaansadii baa la jiidaya imika waa ramyigii waxaan isagii dee xaggiisii aan aan kuba ganay bisahmin leeb laysa fiihi nasrun aan birba lahaynoo waa birtan afka lagaba geliyo leeb qoranba weeyo qorigii un un nas lahayn ama zuji lahayn ayaan kuba ganay faasabtu waxaan asiibay jabahu dhinacaan kala helay fasaqada ninkii baa dhacay fankashafat waa laysu muuqdaa ilayd oo laba kala dheero waata lababkiibaa isgaadhaye fankashafat waxaa faydantay cawratuhu cawradiisii fadaxika rasuul اllaahi salى اllahu عalيه wasalam waa dee ninkan muslimiinta dhibay ee uu markaa dee dilkiisan ama waxyeelkan taas baa rasuulka ilaahay ku qasray maahaen inkishaafka cawrade waa jaanibkan sharkiisiiba muslimiintii kaba daafacmayo waa kan isagii dhulka u dhacay tii baa rasuulka ilaahay kaba qosliso fadaxika rasuul اllaahi salى اllahu عalayh wasalam xataa nadartu ilaan eegay ilىa nawaajidihi waa gowsaskiisii kolley nawaajidu inta badan akhir adras horena waynu usoo maray rasuulka ilaahayna jullu dixkihi tabasum qosolkiisa waxa u badnaa inuu ilkaha cadeeyo cadeeyo un laakiin de waa xaalooyinka sida tan oo kale ay iyo kolkol dee bal wa uu aada uguba xeeldheeraaday qosolo wax taa keenay uu jiro dee naadir aha kumay badnayn ayay tan noqonaysaa barhkoodna nawaajida waxay kuga fasireen dawaaxigta intan laba yidhaahdo macnaha waa gowsahana hore ee markaa ruuxun qoslaya muuqda waa kuwa ugu horeeya ee micyaa kuba xigaa dawaaxig laba yidhaaha barhkood baa nawaajidana taa kuba fasiro in nawaajida halkan loogama jeedo dawaaxigtii waayo dawaaxigna kuwaasaa la yidhaha markaa nawaajiduna kuwa ugu dambeeyay noqonaysaabama bal marka waxa weeye adigu rasuulka ilaahay aad buu ugu farxay ficilkan buu kuba farxay maaha wuxuu ku qaslayaana dee xaaladan isaga waa isaga waa laabkii inuu la helay oo uu dhacay ama dee saa kuba dhintayba taas xataa nadartu ilaa nawaajidi kale sheekh wuxuu leeyahay mucdama nusakh jambihi baa faasabtu jambahu baa kuba sugane barhkood bay dhacday xabatahu ay dhacday oo xabata qalbihi laakiin waxay bacdigood yidhahdeen halkan waa sida qurdubi oo kale iyo yar fogtay taas in imika maqsuudku yahay xdثna abubكر بن abي شhaybة وزهير بن xرب qال xdثna الxسن بن موسى qال xdثna زhayr وina معaaوية qال xdثna سmاك بن xرب qال xdثnii مصcب بن سعد عن أbيه kole xalayto مصcب بن سacd iyo cاamir بن سacd iyo ibrahيm oo aan yar saxayay markii aan caشhaرka bilownay qolooyinka ilma sacd oo kolley dabaqada dhexe ah waa taasoo hiqaat ruwaadna kaba mida horena aynu usoo araragnay de waa kuwa naguma soo noqnoqdo xadiidkan aabahood iyagoo warinaya ama axaadiistii aabahood warinaysa kii cali oo kale ee fadligiisa ku tacaaluqsanaa can abihi anahu aabihii naزlat fiihi waxaa kusoo degtay aayaat min alqur'aan aabihiiba ayaa sheegaya aayado qur'aanka kaba mida ayaa sababtiisa kusoo degtay qaala wuxuu yihi waa kan qaybo kaba mida aayaadkaase xalafat way dhaaratay umu sacdin umu sacad baa dhaaratay an laa tukalimahu inaanan la hadlin abadan weligiiba xataa yakfura bidiini ilaa uu diintiisa kaba kufriyo oo markii uu islaamay makaa la joogaa hooyadiina haweeney reer bani umaya ay ahayd xamna bintu sufyaan baa la odhanaya maha abu sufyaan ee waa xamna bintu sufyaan ibn uma ibna umaya kaas bay ahayd bo dee aad bay isugu dhawaayeen abu sufyaan laakiin qoyskaa reer bani umaya ahaydba islaamnimadeeda lama soo noqno dee sibay kuba dhimatay markii uu islaamay ayay dee intay taa aada ugaba cadhootay ayay doontay dee inay ku qasabto ku xambaarto dee waxa weye inuu kufriyo markaasay kuba dhaaratay inaanay laba hadlahayn ilaa uu diintiisa kaba kufriyo weliba intaasu kuma idayne waa kan cunto jooji bay samaysay tan walaa taakula waatala tasharasa nimaka laba isticmaalo marka ay dee dadka qaar doonayaan doqod inay cid saaraan inaanay wax cunin waxna cabin aanay la hadlin taas bay ku dhaaratay ilaa uu ka kufreeyo qaalat markaasay weliba waxay tihi saacibta isagay la hadlaysaa waxaad sheeganaysaa ana allaha wasaaka biwaalideyka ilaahay inuu kuu dardaarmay labadooda waalidooda xisaan fasho wa ana umuka hooyadaa baan ahay wa ana amuruka bi hada de waana saasaa lagu dardaarmay saad adigu sheeganayse anigaa kufaraya inaad gaaloodaan kufaraya aad ka kufrida diintaadii isagii dee diintiisii meeyey waa ku adkaaday qaala wuxuu yidhi makasat alaaan saddex cisho iyo saddexdii habeen bay saa ahayd oy qatanayd oy cunto cuni weyday waxna cabi weyday cunto joojintaa samaysay xataa hushiya calayha ilaa lam yar dabooli min aljahd de waaba ruuxaa weynaa intaa in ka badan miya adkaysan karta jahdigii iyo mashaqadii daraaddeed loola miyar daboolay faqaama waxaa kacay ibnun inan laha iyada u sugnaado yuqaalu lahu cumaaratu inan ay dhashay oo cumaaro laba yidhaaho oy sacad walaalahaayeen baa kacayoo fasaqaha uu waraabiyey dee markii uu ka baqday inay dhimato markaasay fajacalat waxay gudagashoy bilowday tadcuu inay habaarayso calaa sacdin sacad ay habaarayso faanzala allahu caza wajala ilaah baa soo dejiyey fi lqur'aani hadihi alaaya wasayna alinsaana biwaalidayhi xusna wain jaahadaaka calىa an tushrika bi shaya fala tudic maa wey oo waxa weeye ilaahay yihi waxaanu u dardaaranay insaanka labadiisa waalid xusni xataa eg waa kay kusoo degtay waa waalid gaalaba ayaa la leeyahy ixsaan fal u samafal oo bal taasoo birigii iyo waalidnimaha kaba tegin hadduu xataa isagii ku isku dayayo oo uu kula dadaalayo inta karaankiina uu laba imanayo inaad aniga iguma shareeg yeeshid waxaan dee maa laysa laka bihi cilmun falaa tudicmaa iyada taa haka ha ku adeecin e laakiin iyadoo uu eg ruuxii doonayay dhibaya isagii doonaya inuu gaaleeyo uu ku xambaarayo ku dadaalaya inuu gaaleeyo ayaa haddana ilaahay muxuu yihi taa ha ku adeecine wasaaxibu maa fi dunya macruufa adduunyada marka la eego wanaag kula saaxiib oo taasi waa dee biriga waalidka iyo xaqa waalidku leeyahay iyo weynidiis isagoo gaala ayay gaalnimadiisii may keenin in la gooyo oo birigiisii lagaba tago isagoo bal ruuxii doonaya kula dadaalaya inuu gaaleeyo ayaa la yihi taa ha ku adeecin ama macsiyo kale hadduu ku kugu yeedhayo ha ku adeecin jaanibkaa laguma adeecayo laakiin suxbadiisii fiicnee taasoo kolley xaqa waalidka iyo weynidiisa ayay aayaadku keenayaan waana aayaadkan dee isaga kuba soo degay dee markii dambena uu kolley weli waxbaa inoo dambeeye markay aragtay inuu diintiisii ku dhegan yahay ayay dee dibbay wa cuntadeedii u bilowdeen taasi waa khaslo waa aayad iyada waa mid waa saddex aayadood qaala wuxu uhi wa asaaba waa asiibayo rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam haniimatan cadiimatan haniimo weyn buu helay waa dagaal la galay isaguna uu ka mid ahaa dadkii dee dagaalkaasa fiican u dagaalamay ayaa xoolo badan la helay waa dagaalkii beder faida fiiha waxaa kuma sugan sayfun sayf seef baa kuma sugnayd oo xolihii lasoo qaaday ama seef meesha dee seef uu isagu furtay maaha waa seefay kaba mid ahayd khaniimadii faahadtu seeftii baan qaatay buuri faataytu bihi rasuula salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baan ula imi faqultu waxaan idhi nafilni isi hada sayfa seeftan faana anugu man qad calimta xaalahu dee ninkaa geesig ee saa u dagaalamee dagaalyahankaan ahaye aniga isii seeftan wuxuu kaa boqday ruuxaan waxtarkiisoo kale lahayn baynu seeftan qaato faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu idhi ruddahu celi min xayثu akhadatahu halkii aad ka qaaday ku celi fanطalaqtu waan tegey xataa idaa aradtu markaan doonay an ulqiyahu inaan ku tuuro fi lqabadi waa waxyaalihii la ururinaye ee haniimada ahaa qabadkii inaan ku tuuro aan doonay bacdu hadda way noo fadxisan tahay oo qabad intaasba weeye in kolleyna imaamku wuxuu kuba sharxayaa almowdic aladii yujmacu fiihi اlghanaa'imu waa makaanka hanaaimta lagu ururiyo malaa waxa ka roon iyadoo la yidhaho qabad dee waa facal bimacnaa mafcuul bimacna almaqbuud weeye e kolleyna makaankiina waa laazimaya une waa wixii la ururinayay khaniimada ahaa inaan dhex dhigo taas buu rasuulka ilaahay amray haddii qabdi la yidhaho bacda un halkaa la reebo qabado masterkeedii weeye oo qabada qabdan laakiin qabad waa bimacna almaqbuud weeye oo waa wixii bal matalan la qabanayey oo ujeeddadu waa wixii la ururinayay ee qanaa-imta ahaa inaan dhex dhigo oon markaa ku daro ayuu markaan doonay ayay laamata nafsi naftaydii baa icanaatay haddana saftii buu malaa dee hunguriyo danac kagaba jiraa markaasaa farjactu ilahi rasuulka ilahi baa dib ugu noqday faqultu waxaa dhi cadayna iyo rasuulka ilaahu isi qaala markaasaa wuxuu yihi sacad fashadda lii sawta codkii buu ii adkeeyey rasuulka ilaahay intii ka badan ama dhawo ka dheer buu igula hadlayo wuxuu hi ruddahu min xayثu akhadtahu qaala wuxu uhi faanzla lahu caza wajal yasaluunaka can اlanfaal qul ilanfaal ilahi warasulu de markii dambe rasuulka ilahi uu siiyey dee markii aayaddu soo degtay ahayd noqotay inuu isagu maamulkii iyo tasarufkii leeyahay ayuu isagu markan isagiibaa dee loo dhiibay oo si u qeybinayay looguba dhiibayo markii dambe waa siiyey kolley waa arrin aynu soo maray qaala wuxuu ihi waa arrin saddexaad wamarirtu waan xusuu waan xanuunsaday faarsaltu ila nabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaan cid u diray faataanii waa ii yimi tani waa tii aynu hore usoo maray wasaayo iyo waxajatulwadaac markii uu lahaa ukhallafu bacda asxaabiya xoolahayga markaa mawda bixiya inan unbaa waxay dhexlaysa jirtay dee waqtigaa dadka nimay dhalana faqultu waxaan ihi dacnii idaa rasuulka ilaahay ifasax aqsimu mali macnaa waan qaybinayaa xoolahayga ama dacnii aksin qaybiye maali waa haddaad ii fasaxdo ii dayso jawaab shardiga haddaan ku jasmino maalkaygaan qaybin xaytu shitu meeshan doono xoolahaygii dee xoolo badan baan leeyahay inan un mooye wax kaloo idhexlayaa ma jiraane aan imika qaybiyo waanagaa aada u xanuunsanaye bal matalan taa ii fasaxo idaayo ii idan qaala wuxu uhi faabaa uu diiday qultu waxa uhi fanisf haddaba kala bar maalka inaan la baxo ii fasax qaala wuxu uhi faabaa taasna wuu diiday qultu waxaan fa hulua waxaad ii fasaxdaa hulu inaan la baxo qaala fasakato dee ulukii waa banaan yahay weliba uu ku yidhi saynu soo maray wauluu kaiiru ulukuna waa badan yahay fakana bacdu intaa dabadeed wuxuu noqday markaa auluu uludku jaa-isan ruuxu inuu maalkiisa saddex meelood meel ahaan ku dardaarmaa mid u banaan bay noqotay laakiin wixii ka badan dee xaqii warasada meesha jiro kuma dardaarmayo qaala wuxuu yihi taasna waa xukm isagaa dee uu sababba u ahaa caddayntiisii qaala wuxuu ihi waxaa odhanaya weli aayaadkii baa qaybi inoo socdaane sacd waataytu waxaan u imi oon soo maray calaa nafarin koox min alawsaari wاlmuhaajiriina ansaar iyo muhaajiriin kaba midoo meel joogay faqaalu waxay igu yidhaaheen tacaalo kaalay noo kaalay nudcimka waanu ku quudino cuntaanu ku siin cuntaa meel ay ku haysteen wanasqiika khamran intaa khamrada la xaribin bayd khamrana waanu ku waraabin oo khamrana waanu ku siin taas noo kaalay wadalika qabla an tuxarama alkhamru intaa khamrada la xarimin bayd qaale wuxu uhi faataytum waan u imi fii xashin walxashu albustaanu kolley xashin iyo xushin labadaba culimadu way kuma dabdiyaan in xada la fadxiyo iyo il iyada waxa weeye lad markaasi la damiyo alxashu albustaan waana kan inoo fasirayo bustaanka kolkol alxushu meesha kaniifka iyo waxyaalahaasna waa la yidhahdo de qaalibanna meelaha caynkaasa waa meela ay xaajadooda la tegi jireen oo de indhaha dadkay kaba qarinayseen markii aan halkaasay joogeen oo meesha markaa ay isaga u yeedhayeen meeshii markuu ugu yimi fa idaa ra-su jazuurin wuxuu baaban arkay oo aan la kulmay waa neef ama geela oo la qalay madaxii oo mashwiyun isagu la solay ama la dubay oo cindahum agtooda kuma sugan oo cuntaday hayeen waxay ahayd malaha dee adigu neef la qalay oo geel ahaa ayay waa madaxiisii oo ay dee dubeen kaas bay haysteen waa mid waziqun min khamrin qarbad ama sibraar adigu dee khamra ay ku jirtaana meeshii uu yaalay qaala wuxuu yihi faakaltu waan cunay hilibkii baa wax kaba cunay madaxa dee ama dee luquntiisii washaribtu macahum khamradiina waan la cabaynay weli lama xarimin oo sanadii hore kolley uxud dabadeed baa la xarimeeyey khamrade qaala wuxuu ihi fadakartu lansaar de markii malaha maskaxda dee adigu khamradii ay khalaas madaxoodii ay wax ka yar bedeshay ayaan fadakartu lansaara walmuhaajiriina cindahum waxaan hadal qaaday ansaar iyo muhaajiriin baan dadkii agtoodii ku hadal qaadayo faqultu waxaan idhi almuhaajiruuna khayru min alansaar muhaajiriinta ka khayr badan ansaarta iyaa ka fiican oo ka mudan ansaarna way joogaan halkan qaala wuxuu ihi inay dadkaa markaa hore uga yeedhay ansaar iyo muhaajiriinna way isugu jireen fa akhada rajulu nin baa qaaday marka waa nin dadkii kaba mid ahaa axada laxya iyo raasi waa labadii daan ee madaxii neefka geela ah mid ahaan ayuu qaaday oo dayna waa fadarabanii bihi isagiibuu igu dhuftayoo fajaraxa bianfi sankii ku kala dilaaciyay oo sankaygiibuu qoomay oo adigu dee waa nin ansaara tii kaba cadhooday hadalkiisii ayaa daad masalan meesha yaalo ka ay wax kaba cuneena intuu qaadayo dee waxa weeye ayuu isagii kuba dhuftayo sanku kagaba dhacay sankiisii baa kala dilaacayba siday noo dambaysa faataytu rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm rasuulka ilahi baan u imo faakbartu arrinkii baan u sheegay faanzla اlahu caza wajala fiya ay yacni nafsahu ariنkaygii de waa sababtan iyo umuuraan baa ilahay wuxuu soo dejiyey شhaأن الkمr inama الkمr والmaysir والأnصاab والأزlاm rijsa min camal الشhayطاan fاجtanibuه taas weeye oo iyada taasna waa waxyaalihii ay ama waaqacadkii ay kuma soo degeen iyo asbaabihii bay tani kaba mid ahayd aayaadka kala duwan ayaaba sababtay usoo degay welina xadiidku waa inoo socdaa xadaثna mحamed بن mثنى ومحamed بن بشhاar qala xadaثna mحamed بن jaعفari qala xadaثna شhucbaة عan simak بn xرb عan مصcab بn sacd عan abيه anahu qaala unزilad fiya waxaa aniga shaأnigayga iyo kuba soo degtay arbacu aayaati afar aayadood wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey bimacnaa xadiidi zuhayrin bal adeega zuhayr markii hore sanadka waa ninkii inoogu sugnaa simaak ibnu xarbin kaba warinayey imika shucbat ibnu xajaaj baa xadiidka simaak kaba warinaya sanadkuna waa intii kale waa waa kuwii hore uun can muscab bni sacdi can abiihi anahu qaala unzilat fiihi arbaci wasaaqa alxadiida bimacnaa xadiidi zuhayrin can simaakin wazaada fi xadiidi shucbata laakiin de waa xadiidkii marfuuc ahaa ama dee saxaabiga lainoogaba warinaya laakiin riwaayada shucba wuxuu ku siyaadiyey qaala wuxuu yihi sacd baa odhanaya fakaanuu waxay ahaayeen waa dadkeediide idaa araaduu markay doonaan an yudcimuuha waa hooyadii inay cunto siiyaan markay dee cuntadii diiday shajaruu way furayeen oo faaha afkeeda bicasar hadday afkan u yar kala qaadaan dee marka dambe way isku celinaysay malaha waxbay ku yar qabanayeen qoriyo waxbay kagaba qodanayeen afkeedii bay ku kala furayeen uma awjaruuha way qulaaminayeeno cuntadii bay markaa oo dee wajuur waa waxaan ruuxa laguma qulaamiya khaasatan afka bartankiisa oo kale laduud waa ti aynu soo maray dhinaca wixii lagagaba shubaya laduud baa laba odhanayey sulaasiya rubaaciba waa loo isticmaalaaye macnaa cuntadii iyadii markay cuni weyday ayaa dee waxa ayay ku qulaaminayeen sida wixii la cabaye taase intay afka weliba qori ku kala furaan وفي xadيiث أيضا waxa kuba sugnayd فaضarba bihi ninkii ansaareed baa wuxuu ku dhuftay dee laxyigii bihi waa intuu daankii qaaday an fasaadin sacad sankiisuu la helayba uu ku dhufto fafasarahu uu kala dilaaciyey wa kaana afu sacdin markaa dabadeed oo nabar ku yaala oon kaba hadhin buu ahaayo sacad sankiisu wuxuu ahaa mabsuuran mid dilaacsan oo sacad baa sankiisu waa kala dilaacsanaa ujeedadu nabarkii berigaa gaadhay iyo xusuustaas iyo arrinkaasuu kuba reebay kolley in yar baa inoogaba hadhay baabka laakiin waa xadiid kale oo iyagu wax yar aayad kale inoo soo kordhaysay waqtigaa yar dheeraad halkaa inoogu joogo allah subxana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك